ayaa ku dhex maraynaa bartamaha muqdisho waxaana haddana lagu hayay wado galaysa dhismo dowladdu leedahay halkaasoo aan ballan aan caadi ahayn ku leenahay waxaan halkan u nimid inaan aragno nin la yidhaahdo zakariya ismaaciil xersi wuxuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab oo ah koox gacansaar nole alqaacida dhowaan ayuu soo goostay waana markii ugu horreysay ee uu la fadhiistay sixirka ajnadiga halkan waxay u muuqataa inay tahay mid ka mid a aqallada hay-adda sirdoonka qaranka sida aad qiyaasi kartaanna aad baa loo ilaalinayaa xataa waxa ay leeyihiin dhismayaal yaryar oo cooshado ka samaysan oo la fuulo dibaarada dushooda zakariya waa nin dhallinyaro ah oo saddex iyo soddon jir ah wuxuu al-shabaab ku biiray labadii kun iyo toddobadii
waqtiyadii bilowga ujeedadu waxay ahayd in soomaaliya la xirayo oo keliya waddanka in la badbaadiyo in mar kale dib loo dhiso laakiin qadii ayaa qaldamay dadka qaar waxa ay sheegayaan inaad ku guul daraysatay dagaalkii xagga awoodda oo aad al-shabaab banaanka ka taagnayd oo aad tahay qof danaysa ah oo ka faa'iidaysanaya waddada keliya ee nabdoon ee la mari karo oo ah in la goosto miyaanay taasi sharaf kuma ahayn
maya maya sidaasi maaha taasi sax maaha markii aanan ka soo tegayey ku jirin wax awood ah oo aan lumiyey waxaan haystay jago awoodeedii sarayso go-aankayga ayaana qaatay
hadalganlay aqalkii uu deganaa ciidan baa ka buuxa sababa amni dartood sida muuqata al-shabaab oo jeclaan lahaayeen inay gacanta ku dhigaan waxaa dhex yaalla agabka muhiimka ah kolkii fadhiga koobab kuwa kateega iyo shaaha ah waddooyinkaa leegayaad halkan ku noolayd
waxaan halkan joogaa saddex bilood buugaag ayaan akriyaa taleefanadana waan isticmaalaa haa waxaan leeyaa facebook iyo sidoo kale twitter zakariya waa nin aad loo dhaqaaleeyo xukuumaddu waxa ay fudoonaysaa in uu la xiriiro oo qaar kale uu ku tirtirsiiyo inay soo goostaan qaar ka tirsan madaxda al-shabaab waxaa hore u dilay diyaaradaha bilaaduuliyaha ah ee maraykanka tan iyo markii aad soo goosatay oo aad ku jirtay wadaxaajoodka mustaqbalkaaga al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen jaamacadda gaarisa ku dhowaad boqol iyo konton arday oo dhallinyaro ah ayaa lagu dilay sidee u arktaa arrintaas
aad ayaan uga naxay ma aha arrin sax ah arday dhalin yar oo jaamacad ku dhiganaysay anigaba adag ka soo qaada sidii aan ahaa markii aan jaamacadda dhiganayay waxba kuma dhihi karno arrintaas keliya waxaan dhihi karaa gebi ahaanba way khaldaneed meelna kuma laha islaamka aad baana uga xumahay
laakiin dibadda markii loo baxo waddooyinka muqdisho al-shabaab weli weeraro ayay ka wadaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa weydiiyey cafiska ay al-shabaab ku soo gelayaan in uu saamayn yeeshay laba sano ka hor dhexdooda kama aysan gariraynin ma aysan dilaynin hogaamiyeyaashooda qaarkood uma aysan soo goosanaynin dhinaca dowladda tan waxay ka timid cadaadis ay xagga dhulka ka saareen ciidanka qaranka ee soomaalida iyo amisom iyo cisho ay ka saareen saaxiibadeena caalamiga ah haddaan dib ugu soo noqonno aqalkii nabadjigidda waxaan zakariye weydiiyey mustaqbalkiisa iyo qorshihiisa xagga siyaasadda ma oran karnaa zaki al-shabaab hore oo hadda noqonaya xildhibaan waad qushaysaa laakiin sidaas ma tahay waxaad rabto inaad xildhibaan noqoto
dabadu muhiim ma aha waxaa muhiim ah in aad waddankaaga badbaadiso kuma qanacsan in zakariye uu runta ka sheegay doorkiisa al-shabaab laakiin ma jirto waddo kaloo iminka u furan oo uu dib ugu laabto shakina kuma jiro in qaar weli ururka ku jira ay si hoose u eegayaan waxa iminka ku dhacaya